bismillahi raxmaan raxiim cabdiraxmaan gaata aad baad umahadsan tahay adiyo bahda v o a runtii maamulka magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka iyo gaar iyo weliba wadanka oo dhan waxaa si buuxda oo rasmi maalintii shalay ahayd uga bilaabmay imtixaanka fasalka sideedaad ee shahaadiga ah guud ahaan sanadkan waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo qaabkii imtixaanka loo loo qaadi jiray marka maamulka magaalada jigjiga guud ahaan waxaa looga fadhiista imtixaankan lixdan iyo afar iskuul oo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa brivate loo leeyahay afar iyo lixdanka runtii waxaa loo qaybiyey oo laisugu ururiyey sideed santar bay ku kala gelayeen oo ardaydu ay isugu imanaysay taasi marka waa nidaam loo habeeyey marka loo eego sanadadii hore oo ay ahaan jirtay mid baahsan oo imtixaanku goobo kala duduwan oo fara badan buu ka dhici jiray lakin hadda santar baa lasoo ururiyey marka tiradooda ma noo sheegi kartaa tirada ardada maamulka magaalada jigjiga ee imtixaanka gashay guud ahaan afar iyo lixdanka iskuul ee imtixaanka looga fadhiistay waxa u fadhiistay arday tiradooda ay dhan tahay afar kun afar boqol iyo saddex iyo toban arday oo laba kun iyo saddex iyo toban ay yihiin dhedig inta kalena lab yihiin markaas kuwaasoo barebad iyo dowliba ka kooban waa tahay sanadkan muxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwanaa imtixaanka fasalka sideed sanadadii hore umahadsan tahay cabdiraxmaan guud ahaan kolley sida ay siyaasada waxbarashada ee wadanka federaalka iyo deegaanka loo habeeyey waxaa muuqata isbedel weyn ama farqi weyn oo u dhexeeya marka loo eego sanadadii hore iyo sanadkan guud ahaan imtixaanka iyo shuruucda imtixaanka iyo qaabka loo ilaalinayo qaabka amnigiisa iyo goobaha lagu qaadayba wax weyn baa iska bedelay saaraan haddaan soo qaadano ta ugu horeysa waxay ahayd guud ahaan waxaaba la ururiyey oo santaradii imtixaanka lagu qaadayay laga dhigay meel guura oo iskuullada toban toban iskuul ama shan iyo toban ama sideed qaarkoodna yihiin ayaa la isugu ururiyey taasoo fududaatay in hay-adaha amniga iyo howlwadeenada imtixaanaadku ay si adag oo xaqiiqa ay u kontrooli karaan taasi isbedel bay ahayd oo dhinacii santarada waxbaa laga bedelay sidoo kale waxaa sanadkan dib habeen lagu sameeyey qaabka loo qaadaya imtixaanka berigi hore wuxuu ahaa sagaal maadaa la qaadan jiray wakti badan buu qaadan jiray sanadkan laakiin maadaama manhajka la bedelay oo la casreeyey manhajkii waxaa lagu soo ururiyey lix maado taasoo keenaysay in laba maalmo uu noqdo imtixaanku sidoo kale waxa wax laga bedelay oo dib habeen lagu sameeyey cidda ilaalinaysa imtixaanka iyo qaabka loo kontroolay guud ahaan waxaa reform la geliyey ilaaliyaasha imtixaanaadka kormeerka tusaale ahaan sanadkan waxyaabihii ugu yaabka badnaa imtixaanaadkan lagala kulmay waxay ahayd ee wax laga bedelay saddex darajo ayuu ahaa kormeerku kormeerkii heer federaal baa taagnaa kormeerkii heer deegaan baa taagnaa kormeerkii hawl ilaa heer council baa taagnaa iyadoo qofba qofka kale uu la xisaabtanayo qaabka shuruucda imtixaanka loo kontroolayo hay-adaha amniga sidoo kale iyaguna qaab noocaas kale ayaa loo maareeyey waa tahay marka laga yimaado nidaamka manhajka tiri dib habeen ba lagu sameeyey oo wuxuu suurto geliyey in imtixaankii hadda ka hor sagaalka maado lagu qaadanayey saddexda beri laga dhiga lix maado oo laba maalood lagu soo gebagabeeyo dhinaca kale waxaa jirtay in laba luuqadood sanadkan lagu soo kordhiyay in imtixaanka lagu qaato soomaaliga iyo ingiriiska bal arrintan naga warbixi taalabteedu qayb bay ka ahayd dhinaca maadaama imtixaanku curriculum yahay ama manhaj yahay waxaa ardayda sad loo siiyey inay luuqada ingiriiska iyo af soomaaliga midii ay ku baranayeen manhajka in loogu soo turjumo oo loo fududeeyo tusaale ahaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee breefadada ah oo magaaladan jigjiga lafdhabar u ah xagga waxbarashada oo aad ay u badan yihiin inta badan waxaa fursad loo siiyey ardaydu inay luuqadii ay kusoo barteen af ingiriiska ahayd inta loogu soo turjumo inay sanadkan ku qaataan imtixaanka halka dugsiyada dowladda laftooda qayb ingiriiska iyo qayb soomaaliya labadaba laga helayay taasoo suurto gelisay in arday badani wixii ay soo barteen iyo luuqadii ay soo barteen keliya lagu imtixaamo halkii sanado hore ay dhici jirtay ardayga isagoo sanadkao dhan bareefad ingiriis kusoo baranaya in af soomaaliya laga qaaday xaalabteeda isbedel weyn baa laga sameeyey marka ma la dhihi karaa maadaama lagu soo kordhiyey halkii hadda ka hor af soomaaliga lagaga qaadan jiray luqadda afka hooyo luqadan ingiriiska in yacni fursad dheeri ay u noqotay ardada dugsiyada gaarkaa dhiganaya ha runtii waa waa waa muhiim waxa weeye ardaygu markuu luuqada ingiriiska wax ku baranayo macalinkiisii muddo sanada wax usoo dhigay waxay ka dhigan tahay haddii luuqadaa lagu keeno inuu wixii uu fahmay uu si cad uga shaqeeyo maadaama la joojiyey qishkii imtixaanka aad loo kantaroolay xataa ardayda qaabkay u fadhiisanayeen aad loo kala fogeeyey oo ilaaladu ay culays badan lagu saaray wuxuu ardaygu xaq u leeyahay inuu luuqadii wax ku bartay uu imtixaanka ku qaato taasna dowladdu gacan weyn bay ka geysatay waana loo fududeeyey arday badani inay luuqadii ay wax ku barteen ama ingiriis aada ama soomaaliya aada inay imtixaankaas ku galaan dabcan ugu dambaystii maanta ayaa lasoo gebagabeeyey imtixaankii waa lasoo gebagabeeyey fasalka sideedaad marka bal looga warbixi sidee buu kusoo gebagaboobey guud ahaan kolley lixdii maado maadaama labadii cishe udambes labadii cishe udambeeyey ay ardaydu qaadanayeen jawi fiican buu kusoo dhammaaday iyadoo ardayduna ay nin walba nasiibkiisa iyo dadaalkii uu la yimid uu rajaynayay runtii qaab fiican oo anshax leh oo nidaam leh oo nabadgelye leh oo hay-adaha amniga iyo xafiiska waxbarashada heer deegaan heer council iyo guud ahaan maamulka magaalada jigjiga ay ay ay ay u sameeyeen ardayda in si fiican loo sagootiyey ayuu u dhacay jawi fiican buuna runtii natiijadeeduna waxaan rajaynaynaa in sanadkan ardaydu aanay ay ku kala hadhaan natiijada maadaama dadaalku ahaa un arday walba wixii uu batay marka taa lafteedu waa wax aad loogu mahadnaqo ilaahay baana fududeeyey